dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan iyo si kastoo maqalka idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraysada xilli walba haddana kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanay kuma fahmina maxaad ka wadaa waddamada aanu dariska nahay soomaaliya ma doonayo inay cagaheeda ku istaagto gabadhaasaa ina wada caqli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso taarikhda ku aastaysan tahay toddobada bisha koowaad ee januari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka cawaan kusoo qaadatan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ee galmudug wuxuu ka gudoomay xoolo dadka shacabka ay ugu talagaleen ciidamada militariga soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan xulashada waraysada caawa idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka cawaan kusoo gudbin doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada bulobarda gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaa guuldareystay kulamo xal loogu raadinayay xiisad siyaasiyada u dhexeysa socgaalka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle waxaa lagu kala tegay in ka badan afar kulan oo madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdiwaari iyo xogaalka deegaankaas ku dhex maray haddaba suurtagal ma tahay in habiraatee xal loo waayo arrimaha u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka magaalada bulobarda ee gobolka hiiraan waxaana laku firdinaana waxaan mar hore ka afeefanay oo ballantii ka hor aan ka afeefanay oon ka hadalnay waaye ka sharci daraan u aragnaa sharci darana hadee qof aqbalaysaa ma jirto annagu hirshabeelle ballankiyaan uga fadhinaa waxaan yeelayna ma ahan ciidamada milatariga soomaaliya oo gar militari keliya ciidamo cadaan ah ayaa howlgal waxay ka sameeyey qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada hoose faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka xulashaha wareysada caawa inkugu soo gudbi doonaa qaramada midoobe ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbatay in si degdeg ah loo dhammaystiro dastuurka ka hor doorashada soomaaliya ka dhici doonta faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan gobolada kuu soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona guddiga qaabaqaabada maalmaha xorriyadda ayaa maanta kulanka ugu horeya waxay ku yeesheen magaalada caasimada ah ee muqdisho qaabka ay u shaqayn doonaan ayay shaaciyeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saartay maxaabiistii ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka baxsaday xabsiga dhexe ee muqdisho awaamir culus iyo dowladda federaalk soomaaliya hadda duligtay saraakiisha xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho laga qaado tallaabadii ugu wanaagsaneed oo sharciga waafaqsan cid allaa ciddii arintaas haddii ay noqoto fududaysay misme ahe shaqadaas gudan weysay haddii lagu ogaado sharcigaa la horgeynaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa maanta ka dhacay kulan lagu taageeraya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelxaaf kulankaasi ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa magaalada jilub ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii uu ku qaraxeeyay qarax ay ku diyaarinayeen mid ka mid ah goob qarax lagu farsamay oo ku taalla magaaladaas jilib faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan koror idinkusoo gudbi doona qodobadaas inagu soo korra inta barnaamijka goojurno ayaad maqli doontaan xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamij shaca ku dhegaysa doontiin heystaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxeefa iyo mahad nuur axmed ayaa barnaamijka caawa ii farsamaynaya ee waa mar kale iyo xulashada waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka gelin jid la xiraayo ma jiraayo yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
usihibay adlaytaa isbuuq usihibay adlaytaa isbuuq isbuuq usihibay adlaytaa ismana oga usihibay adlaytaa ismana ogay qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fanaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan ahoo
kulan wanaagsan ayadalena saaxiib yeel kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo maanta wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar slow dacaale uu gudoomay xoolo dadka shacabka dhuusamareeb ay ugu talagaleen ciidamada milatariga soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa xoole iska soo aruureen waxa ay ugu talagaleen waxay ku wareejiyeen ciidamada milatariga soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug xoolahaasi waxaa dadka shacabka dhuusamareeb ka gudoomay wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar saw ducaale oo maalmahan ku sugnaa deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo ay ka socoto arrimaha doorashooyinka galmudug khudbad kooban uu ka jeeshay goobta xoolahan uu ka gudoomiyey ayuu ku sheegay in dadka shacabka ay yihiin dhiirgeliyaha ciidamada islamarkaasna loo baahan yahay inay wada shaqeyn ciidamada amniga iyo dadka shacabka xoolahan maanta ku wareejiyey ee ciidamada milatariga soomaaliya gaar ahaan kuwa kooyilaatan ee ka howlgala deegaanada galmudug mar labaad iyo mar saddexaad reer dhuusamareeb si gaara niga mahadcelinayna dhiirigelinta a ku haysaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan idin leenahay meeshaad ka soo qaadeen miisaanka qarna ilaahay xasanaad ha naga siiyo lacagaha iyo meeshaad ka soo bixiseen bedel qarqaba ilaah idiin siiyo waa idin mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaana aaminsanahay magaalada dhuusamareeb inay ahayd xaruntii ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan haddana siday noqon doonta hadduu ilaahay ra xelada ugu weyn horteena ka muuqato koo ilaa tobanaad halkan ku taalay waxaan rajaynaya in dib loo soo unkado waxay intaas ku ahaydna sida hadda muuqato in dad muwaadin soomaaliyeed isxiqaamaan ay xoolahooda iyo naftooda ku bixiyaan si u taageeri lahaayeen ciidamada wax fudud maahan waadinka mahadcelinaynaa khayr ilahadaysiyo annagana waxaan ballanqaadaynaa inaan garab taagannahay reer galmudug gaar ahaan magaaladeeda dhuusamareeb hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mar dhow hadduu ilaahay yidhaahdo in dowlad loo dhan yahay oo reer galmudug u dhan yihiin in meeshaan laga dhiso waana mahadsantihiin
barnaamijka xulusha waraasada ayaa dhegeysanaysaa radio codon hab la socotaan saaxiibayaal magaalada baloberd ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ayaa markan aadiyaa in ka badan afar jeer ayuu kulan magaalada boloberd ee gobolka hiiraan ku dhex maray waxgaradka deegaankaasi iyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo holinayaan wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi maxamed cali caadlo oo in ka badan bil ku sugan boloberde kulamadaas ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay sida xal loogu heli lahaa tabashada maamulka magaalada boloberde iyo waxgaradka deegaanka ay ka qabaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan maamulka hirshabeelle ee madaxweynaha uu ka yahay maxamed cabdi waare kulamo dhow jeer la wada yeeshay ayaa lagu kala tegeen waxaana qodobada ugu weyn ee laisku fahmi waayey ay ahaayeen in habiraata la joojiyo maamulka cusub ee hadda uu madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdi waare u wado boloberde eedoo dhaqanka ama waxgaradka boloberde arrintaasi ay ka biidideen in hadda u aqbalaan dalabka ah in madaxweyne hirshabelle ay ka aqbalaan in maamulka cusub ee hadda uu wado ay shaqo bilaabaan islamarkaasna ay ka shaqeeyeen magaalada boloberde ee gobolka hiiraan hirshabelle nabaddoone cabdikariin cali xuseen oo ka mid ah nabaddoonada ku nool bolobert islamarkaasna qayb ka ah dadkii maanta la kulmay madaxweynaha hirshabelle ayaan caawa ka walaystay bal kulamada ugu dambeeyay ee madaxweynaha hirshabelle ay la qaateen iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay waad mahadsan tahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle muddo bil ayuu joogaa hadda degmada buloburte madaxweynahana wuxuu kusoo biiray saddex maalin ka hor waxyaabihii laga wada hadlayna waa masiirka ummadda degan reer waxay ayaga rabeen iyo waxay shacabkii rabeenna hadee waxay noqdeen wax kala fogay noqdeen marka sidaa daraaddeed wax hadda laysku afgartay ma jiraan shacabkuna xaqooday u taagan yihiin ayaguna hadee mas- ka mas-uuliyiin ahaan masaalix gaarahay meesha ku qabeenay u taagan yihiin marka waxoogaha was afgaradku weli waa yar yahay waxaan isku fahnay ma jiraan dhowr marna waa kulanno hadda waa ka wada hadalnay arrimaha wixii aan rabnaya marka waxa noqday arrimo kala fogay noqday iyaguna dana siyaasi oo gaaray wateen aha
dadka deegaankuna arrin masiiriyahay wateen oo iyaga mustaqbalkooda iyo aayahooda ay uga tashanayaan oo ah ismaamulidda ismaamulidda sida laysu maamulaayo hirshabelle waxay rabaan inay ayaga usoo magacaabaan guddoomiye aha dadka deegaankuna waxay rabaan inay ayagu isdoortaan eh, sida sharciga ah waa garta qodobada ee laisku fahmi waaye madaxweynaha oo aad ka hadasheen oo dhaqankiina uu inla horyimid maxay ahayd
Eh, waayan number ko horta ballan naloo ka baxay oo ku heshiinay eh, dowlad goboleedka hirshabelle oo ahay maamulkana soo magacaabayo oo jowir laga soo magacaabayo inay naga joojiyaan oo golo deegaan aan dhisano ayaguna ay dowlad noogu ahaadaan ay nagu kor joogteeyaan Eh, ballankaasoo laysaga baxay ayuu ahay qodobka ugu horeeyo qodobka labaad wuxuu ahay maamul cusub oo hadda ay soo magacaabeen oo ballankii kadib la magacaabay oon anagu niri maga maga eh, ballankii kadib waxaad magacaabdeen waa sharci darro iyo sharci darro maahana nagu qaata qodobka labaadna kaasa ahay aha qodobka saddexaad wuxuu ahaa eh, dad mudaharaad ayaa la laayay saad og tahayba aha
oo nin shacaba ayaa lagu dilay ninna waa lagu dhaawacay Eh, hadda dadka magtoodiina waa ka rabnay oo arrimaan kala hadlaynay kamid aheed aha
marka qodobadaas iyo ina kala yahaayeen oo iswan
waa garta marka Eh, midaan waxaan kaa hadda isku rabaa afgaran inay weli ma nabadon jiro.
nabadda cabdikariim waxaan kaa rabaa qodobada laisku fahmi waayey oo eh, marka laga reebo eh, joojinta magacaabista iyo xilqaayista maamulka buulo berde ma jiraan qodobo kale oo laisku mari waaye sababtan lagu kala tago
Eh, qodobo kale waa jireen oo hadda ma ogtahay meeshu waa go'doon oo magaalo go'doon oo waaye Eh, waxayna ka tirsan tahay stateka hirshabeelle muddo toddoba sano ayay go'doon tahay oo shan kilomitr oo isku wareegsan ayaa waxaa isla degan shacabka iyo militariga iyo ciidamada amisom marka hadda hirshabeelle ciidan waa leedahay beliisa Eh, nabad sugid waa joogtaa aha hadda amniga magaalada in laga shaqeeyo oo jidadka loo furo oo hadda la wada furi karin xitaa ilaa xad ummaddu meel ay maaragtay kusoo ay- ay kala degto oo ciidanka iyo lagu kala saaro aha dadka shacabka ah arrimahaasaan waa weydiinay garta hadda eh, waxba kama madaxweynaha qaylin jireen eh, in ka badan saddex beri uu ku sugan yahay buulo berde ma waxaad kala hadlaysaan intaasi eh, in uu joojiyo magacaabista iyo xilqaayista maamulka buulo berde ee wasaaradda arrimaha gudaha ay ku samayso eh, iyo sidii go-aanka looga qaadi lahaa magaalada buulo berde oo in ka badan shan sano ay dagaalamayaasha al-shabaab ay guddoomiyeen
ha iyo wax badan oo iswoon aan kala hadlayno masaalixda guuda oo ay kamid tahay eh, dadka hadda iyaga u dawlada dadka saa dadka hadu ugu shabeella mar dhow ku fatahay Mhm.
Eh, waxba lagama qabanin dadkii banaanka ay daadsan yihiin aha marakaneeca xitaa ma haystaan Eh, waxaa kamid ah eh, go-doon dhaqaalay magaalada ku jirtaa oo hadda lacag shilin soomaaliya meesha kama shaqeydo dadka danyarta waa ku dhib qabaan haddee amnigaasaa soo gelaayo magacawgaa soo gelaayo oo hadda ayaan isku haysanay leeyihiin annagaa idiin magacaabayno dawladidii ah iyo nooma ihidin horaan u ballanay ballankii fuliya aha
adiga arrimo badan oo iskuwo Waa waayo gartaa oo marka, bani eh, aadan qodobo- meel degan aha qodobo badana ka wada hashan ilaa hadda ma jiraan eh, wax laisku afgartay eh, dhammaan qodobada laga wada hadlay
Eh, wax yaroon macno lahayn mooye waxaan iska afgaranay ma jiraan hadda dadkii barakacay iyo dadkii mo- moogtahay fatahaada iyo dadkii oo beerihii ka go-ayan iyo aha eh, waxaan u dalabnay hay-ado oo saacidayo aha oo hadda mar dhagka howlgeli doono haddii ilaah yiraa kuwa biyuu barakacsheen eh, marakaneecay wuxuu u- u- u raadinayo saasay nagu yireen waa gartay nabadoon cabdikariim waxaan kaa rabaa haddii madaxweynaha uu saddex beri in la hadlayay layskuna afgara waaye maxay taas sababta uga aqbali weysan dalabka madaxweynaha oo ah in aad aqbashaan markaan keliya in uh, uu shaqeeyo maamulka cusub ee loo soo magacaabay ee degmada buloberda gobolka hiiraan ka tirsan Eh, arrimaha horta eh, waxaa kow ka ah eh, dadka bani aadamka ah hawadiisu kalama cido ee sharciga kala celiya Eh, sharciyan waxaan ugu ballanay ay u sheegeen ummadda eh, reer buulo burke oo laba malyan kor u dhaafayso beledkii baadiyaha markii la yidhaahdo inay hortooda ka sheegeen magacaaw dambe inuusan jiri doonin maadaamana aan maamulada magacawga oo saddex sano hirshabelle jirtaa aha saddexda sanana waxay magacaabeen sideed guddoomiye aha iyo sideed duqmagaalo iyo soddon guddoomiye ku-xigeenay degmada u magacaabeen waa gartay haddii inta madaxweynaha ii yimid uu inla fariistay dhaqanka bulad berdi baa tihiin uu inka codsaday in markan kaliya laga aqbalo maamulka cusub ee maamulka ee uu degmada usoo wado ee sababta ugu adkaysisteen in uu maamulka usan shaqaynin oo degmada ee amaradan kaliya ka shaqeeyeen maxay tahay
Eh, sababtu waxay tahay wixii aan ku ballanay ayaa laga baxay ballankii hadday ka baxeen annagu waxaan joognaa inay raalli naga ahaadaan annagu reer buuliburta isugu yeerno aha danaheena ka tashano sida hadda degmada cadaado waxaa ka dhigan waxaa ka dhisan gola deegaan dawladna kuma saacidin aha inaan sidaas oo kale isu dhishno annagu aan bulshadeenna cidaan u dhiiba lahayn annagu aan bulshada kasoo dhex waa dooranno gartay haddaanan adinku aanan dartideeda leh oo aqoonteeda leh aan u dooranno sidaasaan ugu adkaysanaynaa midkii Madaxweynaha- hadda ayagu noo magacaabayaan ayaga masaalix gaara ku qabee degmada maslaxa uma hayaan aha, waa gartay haddii madaxweynaha dhaqankii baa hatiin hadduu madaxweynaha ugu sarreeyay hirshabelle ka codsaday in markan kaliya laga aqbalo ee dalabkiisa ah in uu sha- xaddigan uu shaqo bilaabo maamulka degmada ma moodaa in aad qorsho gooniya ka dabcaysantihiin hirshabelle in ka shaqayso ee awa- awaamiirteeda ay buluberde maya kama dabacsanin kama dabacsanin boqol jeeraan ballanay sideed guddoomiye kama yeelneen haddaan aan hirshabelle kasoo horjeedno Eh, waa sax ayada sharciyadii ku dhisan tahay hadda si weyn uguma qanacsanin oo wax badanaa ka dhiman oo dhammaystir bay u baahan tahay laakiin hadda anagu kuma kacsanin oo mucaarad kuma nihin laakiin waxaan uga taagannahay waxaan xaq u lahayn ballanna aan ku lahayn aha waxaana ku dirfinaana waxaan mar hore ka afeefanay oo ballantii ka hor aan ka afeefanay oon ka hadalnay waaye mhm.
Eh, waxaana la ku dirfina marka sharci daraan u aragnaa sharci darana hadee qof aqbalaysaa ma jirto aha Eh, bani aadamkana sharcigaa kala celi kara wuxuu ku ballamo oo sharciga uu ka dhigtay oo dastuur u ahaa kala celi kara aha anagu hirshabelle ballankii aan uga fadhinaa ballankii waxaan ahaynuna hadde waxa waaye waxa yeelayna ma ahan aha de haddii dad shacab ahaan ee waa layda qasba laleeyahayna hadde dad dad hadda la qasbo waa la arki jiray waa gartay laakiin anaga ee, qowlkeenan xur u nahay Aha.
iyo waxaan ku ballannay iyo rabitaankeenan xur u nahay shacabka meesha degan haddaan nahay waa gartay ee haddii madaxweynaha ku adkaysto in maamulkan uu shaqo bilaabo idinkana aad tiraadaan ee ma shaqaynaya maamulkan lasoo magacaabay buloberte xalkan wuxuu ku jiraa in maalin kasta kuna aad la- aad wada qaadataan laguna kala tago wax natiijada aysan kasoo bixin
Eh, horta inay natiija soo baxday inayna inayna soo bixin waxay ku xidhan tahay ninka mas-uul oo u dhaartay inuu shacabkaas mas-uul ka yahay ayay ku xidhan tahay annaga waxa nagala siman waxa weeye inaan xaggeena ka hadalno hadda xaggeena haddii loo diidana soddon sana laysdulminayo oo oo hadda ma in laysdulmiyaa ma usma laakiin annaga waa naloo ka gardaran yahay waxaan xaq u leenahay ballanna aan ku leenahay bani aadamku eh, waxaa xidha waa ballan iyo sharci aha ballan iyo sharciyaan anagu ku taagannahay waa gartay haddii waxay madaxweynaha uu ka mas-uul doodayaan gaar waxay noqonayaan aha cabdi ee, Waxay ka nabad- doodayaan cabdikiina waxay haddii noqonayaan wax madaxweynaha la isku uu kala mas-uul ay ka saaran tahay arrimaha deegaanka hirshabelle si gaara buloberte oo uu hadda u yimid in maamul cusub uu soo magacaabo dhammaan deegaanada hirshabelle qaybo ka mid ah waxaa ka shaqeeya maamul ee wasaaradda arrimaha gudaha soo magacowday Ee, ee, buloberte qayb ayay ka tahay marka haddii maamulkii aad diidaan inuu shaqeeyo sima moodo in caqabad ah ku tahay ee, horumarka hirshabelle ay la dabacsan tahay ee buloberte
Eh, walaal horta waxa waaye deegaan kasta asagaa leh arrimihiisa maxalliga asaga ayaa iska leh Eh, qolo walbana khiyaarkay qaadato ayay leedahay ku shaqaynaysaa annaga halka qodob oo naga dhumayno oo nool idhaah waxa waaye ballankii aan la galnay oo ahaa in magacaaw ma jiro adikaa khiyaar leh adiku is-eeda ninkaad la timaadin adiku caasiya laakiin hirshabelle bargis maanta kadib caasimaysaan ballankii ahay oon wasiirka eh, dowladaha hoose iyo arrimaha gudaha la galnay aha oo madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle la galnay aha oo wasiirro federaalka markhaati ka ahaayeen intaasaan u taagannahay wixii kasoo horaahuna waa sharci darro sharci darrana hadda kolley eh, eh, ama waa lagu kala adkaadaa aha ama waa laisu tanasulaa oo labaday mid noqonee waa gartay waxay ii sheegtay in madaxweynaha aad kala hadasheen ee dad ku dhintay ee banaanbax ka dhacay ee buloberde iga warran bal maxaa eh, laga wada hadlay arrintaasi oo ayna xal laga gaarin
arrintaa wuxuu noo sheegay ka madaxweyne ahaan inuu raadinayo meesha u jirtana u raadinayo ninka hadda wax dilay ninka eh, ciidamada amisom ayaa dilay Eh, dad banaanbax nabadeed ku jiro yaa jiray maalinta magaalada ka jiray ninka dhintay oo hadda oo maqtuulka huna ma ahayn dadkii banaanbaxay ka mid ma ahayn oo wiil yaroo macalin ah oo meel jiddiina ku fadhiyo waayo magaalada dhexdeeda ninka dhaawacnayna wuxuu ahay nin oo ka tirsan ciidamada militariga oo isagu markaas aan hubaysnayn oo eh, dhar shibila watay marka eh, markay dadkii xabadeeyeen oo wiilkan ay qabatay xabaddu askarigu wuxuu yidhi "War dadka xabadda ka daaya shacabka maxaad ku haysataan uu yidhi asigayay ku rideen lugayay ka dhaawacday isbitaalku yaallaa hadda Eh, yarka kalena allah u naxariisto shacabka macalinkaa sidaasu ku dhintay hadi kolley waa sadar hadhow waktigiisaa dhammaaday laakiin sida gaa si gaara waxa u leh arrintaas Aha.
nimanka la yidhaha reer jabuuti ayaa iskale dhibkaas waa gartay ee, banaanbax adigu aa cilaabiseen dad ku dhintay mm, suurtagal ma tahay in wax ka qaban karo madaxweyne hirshabelle maxaa cabdi waare magn uu ka bixiyo Eh, dadku horta anaguma ay allaamin ayaga ay allaamsaday Eh, dadka shacabka waa taqaanaa haddii lagu xadgudbo eh, tabartooda ay leeyihiin ay awoodaan waa inay banaan baxaan dareenkooda muujiyaan adduunyada tusaan dadku sidaasay ugu ballameen dad odayaalo abaabushay oo wax la abaabulay oo hadde eh, fal ma ahan Eh, shacabku hadday go-aansadeen marka banaanbax nabadeed oo ahaa waa la wada ogyahay waa markhaatiyaa laga gartay yahay banaanbax ee, adinku aa cilaabiseen oo uga soo horjeedeen wasaaradda arrimaha gudaha miyuu ahaa mise wuxuu banaanbax dadka iska abaabuleen oo iskiis uga bilowday ee, buulaberde
maya annaga waxaan iclaaminay ma jiraan Eh, waxaa abaabushay dadka shacabka ah waxay maqleen balankii inay hir shabeelle uga baxday ahaa inay ayagu isdoortaan arrintaas markii la ogaaday oo la yidhi maamul ayaa lasoo dhisay oo ballankii waa laga baxay shacabku ma qaadanayna yidhaheen Aha.
jidadkay isugu soo baxeen Eh, si nabada ay dareenkooda u muujinayeen Eh, annagu ma garanayno waxay ka maageen ciidamadan oo reer Jabuuti.
banaanbaxan ma maamulka degmada ee buulaberde aa cilaamiyey ma dhaqanka buulaberde aa cilaamiyey sababta banaanbaxa loo cilaamiyey iyo cidda cilaamisan ee rabnaa ee nowdown Eh, banaanbaxa horta shacabku sideedaba waxay leeyihiin bulsho rayad ay leeyihiin ururay leeyihiin Eh, hadday yihiin haweeney hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin culamaa udiin hadday yihiin ganacsato hadde bulshadu waa dhisan tahay oo waa guruubo Eh, maadaaman ay arkeen marka hirshabeelle inay ka gardaran tahay warka ayaga ay isgaarsiiyey waxaanay ujeedadii ka lahaayeen ay ahayd inay adduunyada u sheegaan in laga gardaran yahay oo ballankii looga baxay hadda adduunyadu inay markhaati ka noqoto dowladda federaalka markhaati ka noqoto sidaasay dadku ayagu istusiyeen maamulna ma iclaamin haddee golo dhaqanna ma iclaamin shacab kacdoonsan oo maamulkuuti dulmiyey yahay walaal
xulashada wareysada ayaad dhegeysaneysaan saaxiibyaa radio canaha la socotaan waxaa markan aadayaa magaalada caasimadahi muqdisho oo dowladda federaalk soomaaliya ay warka soo saartay maxaabiista ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka fakatay xabsiga dhexe ee muqdisho wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya abukaata xasan xuseen xaaji ayaa waxaa maanta uu kulan la qaatay guddigii loo xil saaray kiiska maxaabiista dhowaan ka baxsatay xabsiga dhexe ee magaalada caasimadahi muqdisho waxa uu sheegay guddigaasi ay ku howlan yihiin sida baaritaan loogu sameyn lahaa dadkii xabsigaasi ka fakaday wasiirka wuxuu xusay in wixii ka dhacay xabsiga dhexe ayadna halis ah islamarkaasna kuwii fududeeye lala xisaabtami doono siduu hadalka u dhigay آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، maanta waxaan kormeer shaqo ku tagay xabsiga dhexe waxaan la kulmay kusimaha taliyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale hogaamaha kala duwan آه، waxaan kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa آه، shaqada آه، ciidamada usluubta ay wadaan ay ka mid tahay ilaalinta آه، dadka xabsiga ku jiro xuquuqdooda iyo daryeelkooda iyo ilaalinta guud ahaan eh, xabsiyada dalka ka jiro Eh, runtii warbixino fara badan baa ay i siiyeen waxaan kale eh, aan kormeeray xabsiga dhex eh, dadka ku xiran oo xabsiga ku jiro cuntada la siinayo iyo tababarada iyo tacliinta ay iyo dugsiyada ay ay wax ku baranayaan Eh, runtii waxaa iga muuqday eh, shaqo wanaagsan dhinaca eh, tababarada iyo xirfadsiinta iyo eh, isguulaadka meesha ka jiro oo runtii aan u arkay in manhajkii eh, wasaaradda eh, tacliinta ay soo rogtay ay haystaan eh, dugsiyada qiibaha kala duwan aan rajaynayno dadka ku xiran markay ay ka soo baxaan dad oo wax bartay maadooyin kala duwan eh, runtii ay diyaarinaysa u diyaar garoowayaan sidii ay bulshada ay dib uga laaban lahaayeen ayagoo wax bartay Eh, waxaan dareensanaa in xabsiga dhexa eh, uu yahay xabsi qadiima waqti hore la dhisay oo u baahan dayactir runtii dayactir badan buu u baahan yahay maadaama xabsigan ee quruun u dhisanaa ee dhinaca kastaba ee markaad ka eegto ee waxaad dareemaysaa inuu ee wakhtigii la dayactiri lahaa guud ahaan uu u baahan yahay waxaan ku boorinayaa ee muxsiniinta oo soomaalida dalka joogo oo ilaahay ee maalka siiyey maadaama ee ee dowladdii hadda qarashaad weyn oo hadda lagu dayactiray loo haynin in xabsigan la dayactiro ciidamadana waxay leeyihiin runtii dad injineera oo ka shaqeeya arrintaas waxyaabaha loo baahanaan karo oo waxyaabo oo yaryar oo ay ku qaban karaan naftooda waan haynaa dadkii shaqada qaban lahaa laakiin waxaa loo baahan yahay waxyaabihii kale oo dhaqaalaha ku baxayay oo xabsigaas in lagu hagaajiyo loo baahnaay dadka muxsiniinta doonaya inay wax ka qabtaan wasaaradda iyo taliska waa ay la soo xiriiri karaan sidii wax looga qaban lahaa taas ahmiyadeeda waxaa way maadaama xabsiga uu xabsi weyn oo horeyna ma aragtay uu ahaa xabsigii ee ugu weynaa dalka oo wakhti horena la dhisay waxaa khatar ah marka xabsigaas haddii oo dayactirkiisa la dhammaystirin inay khatar noqon karto sidii maxbuus dadka oo xabsiga ku jira ay ugu noolaan lahaayeen oo laga yaababa in hataa baxsi imaan karo maadaama dembigii uu u duqooway marka taasna maanta waan soo indhendhaynay si kaleed guud ahaan talada guud ahaan xabsiga shaqadii si fiican baa u socota waxaa kale oo ayadana meesha ku jirtay guddi dhowaan la saaray oo arrimaha xabsiyada guud ahaan baarayay khaas ahaan dad la sheegay inay ka fakadeen xabsiga guddigaas shaqadooda way wadaan habeen imaalan ma seexanayaan ilaa ay ka gungaaraan arrintaas saay u dhacday annagana xukuumad ahaan waxaan u qaadanay arrintaas inay tahay arrin khatarkeeda leh laga qaado tallaabadii ugu wanaagsaneed oo sharciga waafaqsan cid allaa ciddii arrintaas haddii ay noqoto fududaysay mise ma ahe shaqadaas gudan weysay haddii lagu ogaado sharcigaa la horgeynaya dowladda soomaaliyeedna waxaawaye waxay lamaana qaadaysaa dadka xabsiyada ku jiro inay xuquuqdoodan helaan oo meeshii loogu tirigalayna lagu haayo cid kalena mar damba aan xabsi ka baxsanin lamaana qaadkaasaan haynaa waan ku dadaalaynaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba in aan noqono cid alla ciddii sharciga la geeyey oo lasoo xukumay ilaa oo wakhtigooda ka dhammaado fursad u helin inay sharcigaas ay ka baxsadaan marka runtii taliyaasha aad baan ugu ugu adkaynay inay shaqadooda qabsadaan waxayna diyaar u yihiin shaqadooda inay qabsadaan waxaana rajaynaynaa insha allahu xabsiyadeena dalka inay noqdaan xabsiya caalami ah sidaad u aragteen xabsiga weyn oo m b c c loo yaqaano oo oo excontrol ka dhisan xabsiyada kale dalkana inaan hagaajino waxaa la farayaa saraakiisha meel kasta ay joogaan dalka in xabsiyada dalka waajibkooda ka gutaan way garanayaan waajibkooda xuquuqda maxaabiistana ilaaliyaan maxaabiistasna ay hayaan oo ilaa oo xukunkooda ka dhammaado oo sharciga la horgeeyo sidii sharciga qabo marka aad iyo aad ay ugu bogaadinaya shaqada ay qabteen meelaha yaryaroo dhammana oo qaldaadka ka jirana waxaan rajaynaynaa insha allahu xukuumad ahaan iyo siyaasad ahaanba inaan u saxno waxyaabihii shaqooyinkooda u fududayn lahayn oo saraakiisha insha allahu inaan ku caawino marka dib u dhiska dalka iyo horumarka dalkana inay ka qayb qaataan maadaama ciidamada asluubta ay yihiin ciidankii ciidankii afaraad oo ciidankii saddexaad oo maaragtay ciidamada qalabka sifa ayagoo weliba loo baahan yahay markasta ammaanka guud dalkana ay u taagnaadaan khaas ahaan ammaanka garsoorka dalka oo ay ku lamaanan yihiin markaas marka aad baan idinku mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo iyo iyo intii kaleo ka qayb qaatay
guddigan oo aad sheegtay in la sameeyey oo oo ku aadan maxaabiista ay ka baxsatay xabsiga ee, hawshooda goorma ayay soo gabagoobi doonaan oo ee, dadbaa isweydiinaya ee, xilliga ee, guddigan ay hawshooda fulin ee, ay soo dhammaan doonto waa imisa ma gud wada ay qaadan doonto guddiga eh, la magacaabay eh, toddoba xubnood bay ka kooban yihiin eh, shaqadooda way bilaabeen eh, dadka maanta aan soo kormeeray ay ku jiraan shaqadooda way way wataan aad bay u shaqaynayaan habeen iyo maalin Eh, waxaa way dhinaca kastay eh, ka fiirinayaan baaritaanka Eh, laakiin waxay hadda qaban hayaan iyo meeshay u joogto oo ka hor dhici mahayo waa arrin baaris socoto wey laakiin waxaad ogsaana waxaa waxaan ku adkaynay in maaragtay baarista lasoo dedejiyo Eh, cid allaa ciddii maaragtay eh, arrintaas qeyb ka aan eh, sharciga la horkeeno marka arrintaas si fiican ay u socotaa Eh, waxaana rajaynaynaa insha allahu in eh, lagu kalsoonaado shaqada socoto dowlad ahaan aan u wadno iyo ciidamada usluub ahaan iyo wasaaradda cadaaladda insha allahu jawaab saxana waa laga keeni doonaa jawaabtaasna wixii keento sharciga la horkeeni doonaa xasan xuseen xaaji oo ah wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa oo sheegay in lala xisaabtami doono dadkii fududeeyey in maxaabiis ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka fakadaan xabsiga dhexe ee magaalada caasimada ah ee muqdisho barnaamijka caloosha wareysada ayaad dhegeysanaysaan saaxiibya radio canaha la socotaan maxkamadda sare maamulka puntland ayaa waxaa maanta ay xukun ku riday saddex iyo toban nin oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo ku xirnaa ee xabsiyo ku yaala magaalada ee boosaaso iyo magaalada garowe oo puntland ka wada tirsan gudoomiyaha maxkamadda sare maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maanta ay ku rideen raggan loo haysto in ka tirsan yihiin kooxaha al-shabaab iyo daacish ee ka dagaalama buuraha galgala ee deegaanada puntland tobanka xukumane oo ah kuwa loo haysta kiisaska argixisada al-shabaabka iyo daacishka saddex iyo tobankuwa waxay ku riday xukumo kala duwan oo ay ugu sarraysa ciqaabta dilka la yidhaahdo waxaana dil toogashacay maxkamaddu xukuntay saddex ka mid ah inta kalena waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan xabsi daa'in ilaa xabsiyo ka hooseeya oo kala duwan saddex iyo tobankaas ay maanta maxkamaddu ka gaadhay go'aanka waxaa ka dambeeya toddobiyo labaatan ay berri iyo saa dambe asbuuca soo socdo geli doonto oo bursadaas ku jira kuwaasi waa iyaguna waa kuwa loo haysto ururada argixisada al-shabaabka iyo daacishka iyagana insha allahu haddii allaydma dhowaan bay maxkamaddu go'aan ka gaari doontaa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sare in dhowd waxay u joogtaa halkan shaqooyin shaqooyinkaasoo isugu jira kiisaska askaruhu ay galaan iyo kuwa argagixisada sidaad ogtihiinba maxkamadda sare iyo maxkamadaha ciidamada qalabka sida waxay iqtisaas u leeyihiin kiisaska argixisooyinka iyo ciidamada iyo wixii ciidan sheekeeyaha ah insha allahu dhammaanna waxaan doonaynaa in qof walba uu cadaalad helo oo ciddii wixii uu lahaa ama uu xukunkiisa sii tirsado ama uu xorriyad helo sidaa darteed waxaan dhowaan soo gebagabayn doonnaa dhammaan raacfaalayaasha raacfaanada soo qaatay oo ku sugan gobolka bari haddii aa leedno
gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka puntland iyo kaasaha ku dhawaaqaya xukun maanta ay ku rideen in ka badan saddex iyo toban eedansane oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha kooxaha al-shabaab iyo daacish ee ka dagaalama qeybo ka mida deegaanada puntland xulasha warasada ayaad dhegeysanaysaan radio cdanaha la socotaan intaan ka bixin deegaanada puntland ee taliska sare ee maamulka puntland ayaa waxay awaamiir la xiriirta ee qaadka iyo dogorada ay kasoo saareen ee arrintaasi waxaana taliska guud ee maamulka puntland uu mamnuucay in habiilaatay wax muqaadarda ay isticmaalaan ciidamada kala duwan ee maamulka puntland si gaara waxa uu taliska uu sheegay in habiilaatay aysan jirin askar shaqaynaysa oo isticmaali karta waxyaabaha maankadooriya taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka puntland maxudiin axmed muuse oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ee puntland waxa uu sheegay in puntland hadda kadib ay tallaabo ka qaadi doonto askariga lagu arko isagoo qaad isticmaalayana haddana ku sugan ee kontaroolada iyo sidoo kale ee saladyada ciidamada maamulka puntland laakiin orgii hore waxaan ka rabnaa ciidan wax ciidan la oran karo ciidan la oran karo markaasaa wax la raadin karaa laakiin idinku aan ciidan ba ahayn oo ninba meel taagan yahay qoraal baan soo saari doonnaa haddii ilaahidmo nin qaad cuna ma ka mid noqonayo qaad cuna gurigiisa ninkii ku cunaya annagu ma diidani laakiin goob shaqana lagu cuni maayo goob dowladeedna lagu cuni maayo ninkii gurigiisa iyo luuq iyo meel gelaya de gurigaaga haddaad gasha annagu kuma kuguma xukunno gurigaaga gal waxaa rabti ku samayso laakiin intaad soo hor istaagtid dadweynaha ama adoo afku ku cagaaran yahay aad baabuurka jistaaji aad tidhaahdid yaa wax kaa qaadanayo horta yaa wax kaa qaadanaya marka aad wax saxaysi waa inaad adigu saxanta adigiibaa khaldana see qof u saxi karaysa waa inaad adigu horta isa saxdaa adoo candhuufi kaa da'ayso oo hadela waa ku ron yahay afku ku cagaaran yahay oo goortaa tiraada keen eh, buuggaaga laysigaaga keen keen hadela waa ku ron yahay buuggii gaariga yaa kaa qaadanaya warood nagata buu kuu dhiibi maynaa lagu oranaya inaad toosnaataan baa laydinka rabaa oo ku hagaagtaan dadka wixii toosi karana waa la toosinayaa wixii toosi waayana hadde waa waa baxaya wixii toosi waaya qof ku cuni kara maanta laga bilaabo qof ku cuni kara goob shaqo qaad ma jiro ma jiro Waa maqlayaan hadduu kontarool joogo hadduu saldhig joogo hadduu traafika yahay hadduu boliis kale yahay hadduu esbi goob shaqo qofe qaad kuma cuni karo
barnaamijka xulasha waraysada ayaa dhegeysanaysaan redio aadana habla socotaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka tirsan si gaara dhanka galmudug waxaa maanta ciidamo ka tirsan kuwa daraawista galmudug oo ku sugnaa duleedka magaalada gaalkacyo booqasho ku tegay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo iminka khilaafka ugu xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka axmed ducaale geelaxaf ciidamadaasi waxa uu kala hadlayay sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada gaalkacyo islamarkaasna sida uga qayb qaadan lahayn xaaladaha nabad ee ka jira deegaanada galmudug si gaara magaalada gaalkacyo taliyaha ciidanka daraawiishta magaalada gaalkacyo ku sugan oo warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo wuxuu sheegay in madaxweynaha ugu yimid sidii ay u shaqey lahayn islamarkaasna uga qayb qaadan lahayn amniga magaalada gaalkacyo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa saxaafadda iyo ciidamada daraawiishta iyo maamulka kulli waan salaamaya afar iyo tobanka iyo boqolkan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan bacdigeed ciidankan maanta wuxuu meeshaan isugu yimid guutada koowaad ee daraawiishta weeye maalin guur baa la yidhaahdaa kolley wax dhan baad wax ka duubteen ama meelo xun isugu timaadeen guutada maalin guur ciidamada daraawiishtu meelay joogaanba waxaan leedahay horta istaan bay ha galeen meelay joogaanba hadday cadaada jiraan hadday musamareeb jiraan hadday gaalxay joogaan hadday afgarwaaqa jiraan robroob baa la sheegay waxaan leeyahay meelay joogaanba heegan ha galeen intaas waxaan raacinayaa ciidamada halkaa dhooban iyo kuwa maqanba dawladdu way ka warqabtaa gobolka mudug wax loo qabtay iyo hal ciidana oo laga qoray iyo hal ciidan oo darajo laga siiyey ma jirno tuulooyin cidlaana kunkunin baa laga qoray ciidanka halkaan joogaa madaxweynaha hadda jooga iyo midka imaan doona kulli way difaaci doonaa mid loo cagajuglayn karaa ma jiro gobolka mudug sidii sidii dawladdu u dhalatay hal askari oo laga mushaareeyo dawladdu ma sheegi karno hadday marka dawladdu isaka ayaa indha tabs- tuurtay annaguna waa iska indha tuurayna ha ogaato haddii kale dawladdu ha u timaaddo ciidankaan ha maalgeliso darajaday leeyihiin ha siiso mushaarkay leeyihiin ha siiso waxaana faralba ku ah madaxweyne mid la soo doortay mid hadda joogaa inay difaaci doonaan cagaar loogu imaan jiri karin waa guubtadii koowaad meelay joogaanbana waa salaamaya kuwa kalena istaan bay ha galeen waxaan idiin sheegayaa marka maamulka laleeyahay dhuusamareeb baa laga dhisay baawur sheer baan ku qaybsanaa anugu maamulka waxaan ogaa anagoo mudug madaxweynaha iskale ceelbuuruu iska leeyahay guddoomiyaha barlamaanka caabuduq ay leedahay madaxweyne ku-xigeenka cadaada barlamaanka farmaajoon ugu sarreeya u saxeexay wax ka sokeeye ma ogolin haddeerana laga mudugna madaxweynehana lama tartami karo waa in inta la isku yimaado heshiis damba la galaa haddii kale midka musharaxaha laga hari doono haddii laha ilmo waxaan marka idinku salaamahayaa ciidankana aan leeyahay istaan bay gala madaxweynaha midka la soo dooran doono iyo midka joogada difaaca dawladdana waa dhawraynaa annagu dawladda yacni cayrsan mayno waan dhawraynaa hab dhaqankay ku dhaqantaan kula dhaqmayna hadday dawladdu inta noo timaadana qaadato annaga iyo dawladdeeda iyo maamulkeeda iyo ciidankana waa raacayna hadday diidana meesheeday naga joogaysa waxbaa naga afar cabdibilo waxaan maqlahay kow iyo labaatanaad baa la soo diray kow iyo labaatanaad baa suuqa ay darsanta waa kala soocanayna waxaan taliyaha qaybta ahayn waa soo soocana keligiis baa araya taliyaha qaybta waa haddii shiddo la wada weeye waan kala soocanaynaa qolo dad gaara leh ma jirdho qolo dad gaara lehi ma jirdho waa wax walba waa isku darsanna intaas anugu inaan ka sii badiyana ma rabo iyo dulmi kale inaan sii galo ciidankana waxaan leeyahay meelaad joogtaanba heegan ahaada dalkiinnana difaaca madaxdiinnana difaaca mid mid imaan doona iyo mid iyo mid muxuu ahay sheegay yacni hadda taaganba kulli xoreeya oo difaaca sarkaal u hadlay ee ciidan lagu sheegay inay yihiin daraawiishta oo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geeli xaaf maanta uu ku booqday magaalada gaalkacyo duleedkeeda ayuu kaasa ka warbixinayay kulan iyo booqasho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geeli xaaf ugu yimid xulushaa wareysada ayaad dhegeysaneysaan radio cdanaha la socotaan magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee jubbaland ayaa markaa naadiya in ka badan labaatan ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay qarax ay ku farsameynayeen gudaha magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland waxaa la sheegay in khasaare xoog leh uu soo gaaray dadkii qaraxaasi farsameynaya waxaa sidoo kale la sheegay in dhaawac intaasu ka badan yahay maamulka jubbaland oo la hadlay waxay ii sheegeen in qaraxaas uu jiro islamarkaasna ay dhinteen dhammaan dadkii farsameynaya qaraxaasi ku qarxay degmada jilib ee maamulka jubbaland ma jiraan howle kasoo baxay dagaalamayaasha al-shabaab oo ku aadan qaraxaasi ee ka dhacay jilib iyo sidoo kale faahfaahin dheereeda oo intaasi laga helayo qarax halkaasi ka dhacay qayb gudmiya barnaamijka soo gaar waxaad kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaabandad ee kalamaan
waryaada reer kalamaanow waxaa la yidhi maanta war ma haysaane war ma haysiina wixii aan ku warrami jirno oo dhan maadaa noo dhihi jira aryaa warku usii la enjegay siintiisa warniinka enjejiifade oo waaba yaabaye aniga axmed cumar saalixna maxaas naga soo doone basaas naloo soo diri miyaane ma nabadii nooluu ka socdaa yaa oghe arro shaqfir afkiina allaha ku celiyo waa suxufi caalamiyahe faraha ka qaada warya haa ayay waa ku fahmi waa ciyaalkii facebooka nabadii nool ay ku tiirsineed yaa oo cambarana facebook ma taqaanaa waaba adduunye gadoone niman yahow geedkan cambara iyo gooyoobaa looga tegaa war gabayga ha naga dhex gelinine gurugaa gubay maadaa gabyaayay waa warramaysay gabay warleyw goosyay dambog beensilkasiibakanow waayahay haddana dhegaysta haddaan gabyaya yaa kula socda adiga iyo yaan dhegaysannaa waa hankoolkii galmudug mucaaradkii odhan oo xambaarsan yahay horta galmudug maxaa hoyg mucaaradka ka dhigay war galmudug hadda mucaarad maahane garowga ha tahay qofkii mucaaradi war waxaa la yidhi lugta kii banjariyow intaad wadatid baabuurka bawda jaban ninkeedii intuu kor ula boodaayo intuu shaaxa reer baadiyuhu baraf ku iidaanto bustiii ayaydiis intuu wiil barkaday haysto bakaaraha intaad ganacsatay dhac u bilaabayso culimmadu bambaaniya intay ridaysa baaruudda intay geelbisada laynayaan arina jiir buubsan baaqigoodii xoolaha intuu boomba la ilaalsho dowladnimo bidhaantiyo awood buuxda waa weli
war madaisaaqow ninkan mucaarad maaha maskaxdiisuna weligeed laba maalin meelkuma nagaan horta anigu noloshayda shaah baraf lagu daraayo ma ark midda kale ninkaanu xarshaasha badeed miya intoo kolba gees ugu roora weligay geelbisada laynayaan iyo cari jiir buubsanayo ma arag eebaagoo anaa arkayoo idinkaga sheekay haye idhegansada foogta ustareeliya waxay sheegtay inay toban iyo kow kun oo geela toogasho ku dilayso geella'aan alla idin dhig ma geelay wax ka yaqaanin hadda ka horna ayagoo diyaarada ku laynayaan filim ku daawaday ilaahayow waa ku baryay ustareeliya geel dambaha siin ilaahayow ustareeliya geelay hadda heestaanna ununka nagasi ununkaa gadgadayne war geelaan toogashadii lagu dilaaye ma maxkamada xukuntima dembiyuu galay arooda ani waxaan maqli jiray xoola waa nin waayey io nin dhaqa waayey marka aawo ustareeliya inay geel ilaahay siimay haddana sii dilaysaa war weliba dheegi jiray sakuunun waaysigna daanjarna eretiya ku wadwada marka ma in la jeede geelanun iska dhawo haynaan is diloyna ustareelina iyaaba isku diloo hayta oniyo madeeyo ilaan maamaayooyinka waa qoraysaan taas annaga afkeenna maba lagu dhihi karo warnimayo ani waxaan dhihi lahay kow iyo tobanka kun oo geelay australia ay tooganayaan shan kun oo shabaabe ha nooga badashaani ha toogtaan adaa kow ka ahe ku tashahe ebagoo adiguna kama reebanid warnimiyaa hujaay kulli haaji mahamada dheegi jiray h walawna dhahfidhiirin dhombiyowa maayahe war shabaab war kama haysiinayna dhegaysta maadaa ka yimid oo noogu warroon adiga waayahan bu'aalamaadan tegin miya war ha nala waabaninayna dhegaysta shabaabkii laamuu weeraray oo kenya tiri eeraana ka dambaysay maraykanku waa ku beeniyey waxayna sheegeen in ururka al-shabaab soo weerareen meesha war aniga hadalkaas waxaan u fahmay maraykanku inuu iiraan iska maslaxayo keyna iiraan ay daandaansanayso war iiraan dawladaha yaryar oo dhan baa daandaansada annagu xataa xiriirkaan u jarnay war jabuutiya mar hore xiriir ku jartay aryaadhaha waxaa la yidhi xalay jilib iyo jamaame shabaab waa lagu weeraray kuwa meel fafadhiyana noloshaa lagu soo qabqabtayaa la yidhi maqayiilaayeen maye waa qodaayeen aroo cabdullo hadda waxaa iga dhaadhacsiinaya miyaa shabaab meel iska fafadhiyaa la soo qaqabtay war aniga masagaaraad soo qabatay masagaaraday ka hor badan yihiin war hadda ka hor nin dhimirka looga jiro bashiirganayn laydhaa ayaa aroortii ugu yimid shabaab qaxwo cabaya makhaayad kamaan doosuu ahaan jiray marka derbigu kaalfooto uga soo booday agtoodu ku soo dhacay markay naxeen buu yidhi waraa shabaab soo ma ahdin haabay yidhaahdeen maxaa idin fariisiyey buu yidhi soo adinku dadka hoos jiray inaad soo dallacdaan kan kor joogana hoos geysaan shaqadiinnu maaha fadhi ma lihidin ilaa yoomadiina socduu yidhi aroo iska dhaaf laba miiray murti ku jirtaaye lama miira lay mudaa waa laygu maadsadaa والنمياو سنتر موسى سودي يلحو وعويري برحت بدينا قاتل بالله كجوك نيه برحت بطرالكم الدرسة كرنو ايه شرعي بطرالكم لا لا لا ار ار دايو انا لا جوجيو ayay ahayd muuse wuxuu yidhi sharciga hanoola saxiixo laleeyahay intay dawlad awood lahay ka imaanayso hanagala joojiyo war xaaji muuse wuxuu yidhi sharcigan jubbaland ma oggola puntlandna ma oggola galmudugna xaalkeeda allaa og waxaa loo socdaa hirshabeelle iyo banaadir sow maahan war xaaji muuse lafta garani koonfur galbeed ma iloobi war ma iloobine lafta garana hadda ka hor wuxuu yidhi siyaasi kastoo dowladda mucaarad ku ah koonfur galbeed oo ku hadal qabsadaaye fadlanka lexda afaarahayga ka dhammaada miyuu yidhi buda warya buda warya lan magaajay lan hayne lan la aqoonsan ah magaajay kan naga kan naga ku wardii warya war budan kugu dhufana mayou leeyahay madayna magaajayda aan ku nacaye hadda ka hor xaaji muuse suudi wuxuu yidhi hey dalkayga waa difaacaha dulmina uu dulqaadama dalkayga waa difaacaha dulmina uu dulqaadama haye war aniga waxaan u malaynayaa golaha aqalka sare inay golaha sacabka oo kale noqon rabaan sababtoo ah shalay afartan iyo sagaal ay ku xaadireen weligoodna kulankooda intaas ma dhammaan waxaan la sheegay in la soo abaabulay war aqalka sare cabdi xaashaa guddoomiye u ahe halaana ogo wuxuusan rabin lama marsii karee aragtida sanatarada wax ma ka bedeli waaye yaa cabdi xaashi waa guddoomiye mihi codku u batowna guddoomihahay xaa idinku dhacay arooda madaxweyne waara ii buule burta madaxay iskula jiraanaa la yidhi ra'iisul wasaare khayri iyo galmudugna madagaa iskala jiraan hala eri war madaxweyne xafi gaalkacyana madaxay iskula jiraanaa la yidhi war odayaashii puntland iyo madaxweyne dani madaxay iskula jiraanaa la yidhi aryadhaha gobolka banaadir iyo laamiyada dhagaxu yaal iyo guddoomiye cumar finish madaxay iskula jiraanaa la yidhi madaxweyne farmaajo iyo madaxdii ka horraysay iyo kuwii maamul goboleedyada qaarkood madaxay iskula jiraanaa la yidhi war madaxweyne axmed madoobe iyo madaxweyneyaashii yaryaraa madaxay iskula jiraanaa la yidhi war wasiir maareeye iyo maslaxa furan madaxay iskula jiraanaa la yidhi aryadhaha war ma haysiina waxaa la yidhi madaxweynaha maraykanka ciddii soo disha siyeetan malyan oo doolaraan sii haynaahay tiri iiraan mugga waxaa madaxiis kula jira siyeetan malyan iyo taraam war taraam iyo tuuyatirna madaxay iskula jiraanaa la yidhi war musuq iyo maasuqba madaxay iskula jiraan arooda waxaa la yidhi doorasooyinka iyo xaliimayare madaxay iskula jiraan war muuse bixi iyo mucaaradku ayaamaha madaxa iskula jiray waa heshiiyaana la yidhi warna miyaa nabad ii noolal iyo inay kaambeegna madiga iskala jiraan ama mi heshiiyaan mooshiinii war nagataga shabaab iyo kenyaba madaxay iskula jiraan kalamaan iyo muranna madaxay iskula jiraanaa la yidhi war mukhtaar rabow iyo xabsi weli madaxay iskula jiraan hase ahaatee ayaanta waa kii cuntada ka soomay sababtoo ah waxaa la sajiyaa la yidhi guri jiigadaho wardhigley ku yaalla ilaaladiisuna biila'aan ay aheedaa la yidhi marka amnigiisa u baqayaa la yidhi oo sidaasoo cuntada uga soomay sidaa darteed meesha waa laga raro inuu wax cunuu bilaabay war shacabka magaalada muqdisho o dhan baa amnigooda u baqaye may cuntada ka soomaan ayaguna war wadaadka cilladda qabsada ma taqaaniin waxaa ku dhacday khayran ku arag farmaajo ku aamus war wadaadka seewalganagadan jingiday bilkiiri aman dheer kor isku kubahi xilli waxaynu joognaa farmaajo madaxweyne yahay khayrana ra'iisal wasaare yahay xilli waxaynu joognaa madaxweynihii maraykanka madax furasha kor saaran tahay xilli waxaannu joognaa doorashana la sheegaa dadkuna u diyaar yahay xilli waxaynu joognaa xildhibaan wasiir yahay xilli waxaynu joognaa booliiska ha sheegin yahay xilli waxaynu joognaa asluubtii shub tahay xilli waxaynu joognaa nabad sugiddu ima khusaydo tahay xilli waxaynu joognaa milatariga anaa amra yahay war wakhti wali eeba roogme la joojiye banaan la jiifiy banaan eh aroodo xilli waxaanu joognaa abatay camal loo buubuubaayo xilli waxaanu joognaa garsoorkii muduci yahay xilli waxaynu joognaa madaxdii dalka u sarraysay in loo tanaasulo rabto xilli waxaynu joognaa idaacadi kulmiyo tahay war waxaa la yidhi damaciyo markii durugsiga iyo diiftu soo badato daacadduna yaraataa ummadi dan isu laysaaye waana shay duruuriya inay taa ku dirirtaa war waliba la erey landantiis ongoradaana mara dagowti hortii oo dhammaade war waxaa la yidhi waxaan dhaqan kuu ahayn cid kale ha ku dhiiri gelin war kenya iyo al-shabaab war kama haysaane deegaanka soomaalida degto meel sareeda la yidhaahdo dhadhaab agteeda xalay musiibaa ka dhacday maxaana kaa galay afaarahaas adigu maashaha naga iibisid war dhulkaas soomaalidu deganaan keliya maaha asal bayba u leeyihiin war lahaanshihii la iskuma haystee naga dhegaysta warka xalay arday iskuul la seexdo hurdaysa oo saqiira ah ayaa shabaab u soo galeen oo afar baa laga dilay saddexna waa dhaawac baa la yidhi dee weliba iyagoo ah shahaadanayaa la dilay naa wax ma kala ogida al-shabaabkiiba labaa meeshii looga dilayay shaaxa naga iibsa war markaad naayaana leedahay maadaana naagaystin oo kac kursiga shaxna kaa iibsan meeni maxaa kaa galay oo aan leedahay soo meesha soomaali ma degana warniyow gardarrada jooji gabadhaanu meesha ayadaa kaaga waroon meesha dhibku ka dhacay sareeda bilcaanaa la yidhaha gaarisayna hoos tagtaaye war ma basin lahaa sideen wax idiin lahnaa haddaan hadal idin le'ayn maha dhimanoo sugtaan dharbaaho miyaad rabtaan aryadhaha waxaa hore loo yidhi maxaa idiin dhimanoo laydin dhaha war waa dhammaade laydin dhaha war waa dhammaade laydin dhaha war waa dhammaade laydin dhaha war waa dhammaade
fariintaasi xubintii koreysa kalamaan waxaa gabagabahan barnaamijka caawa soo saar halkaana ka timinayo xasana tan intaan barnaamijka dib ugu kulmi doono habeen wanaagsan adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee